بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إله baa mahadle ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahadnaqo xubnaha golaha wasiirada iyo baarlamaanka xubnaha golaha golaha wakiilada shacabka ee soomaaliyeed ee culimada madaxda kale ee halka joogta iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anaga aniga iyo wasiiru dawle iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo culimada waxaannu ka nimi puntland boosaasaan ka soo safarray waxaannu u nimi halkan inaannu aanu keenno wixii aan ugu talagalay deeqdii ay soo ururiyeen shacabka reer puntland iyo dawladduba oo loogu deeqayey dadkii soomaaliyeed ee walaalahayaa ahaa ee dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii iskooyska soobe inaannu keenno halkan waana mahadsantihiin arrinkaasna wuxuu noqon doonaa arrinta xaflad lagu wareesin doono ay goobjoogna ka ahaan doonaan culammada iyo guddidii loo xilsaray iyo dowladduba sida ayaan ayaan rajaynaya wadna mahadsantihiin soo dhawayntaadna soo dhawayseen bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin allah ayaa mahad iska leh subxaana wa tacaala uga horrayn mahadcelinta allah kadib waxaan u mahad celinaynaa oan salaamaynaa dhammaan madaxda na soo dhoweysay oo ay ugu horreeyaan golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee madaxda kale oo reer puntland oo iyaguna sii joogay ee shacabka ee gabdhaha ee saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib warku inta uu wasiirku noo yidhi wasiir cabdulaahi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda puntland ayaa fariinta ku filan waxaan rabaa keliya inaan ku daro sida la sheegay guddigaani wuxuu waday deeqdii ay soo ururiyeen reer puntland laba ujeeddo ayaana deeqdaas dadkii ururiyey ay ka lahaayeen tan koowaad waxaa weeye ilaahay dartiis iyo sadaaq ah inay u noqoto ay ku taageeraan dadkii walaalahooda ahaa iyo dhibaatadu ay ka soo gaadhay qaraxii bishii oktoobar afariyo tobankeedii ka dhacay isgoyska soobe haddana loo bixiyey afariyo tobanka oktoobar in ay la qaybsadaan xanuunkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday in ay wixii awooddooda ah ay gaarsiiyaan sidii ilaahay uu ugu ammaanay dadka mu'miniinta ah aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa midda labaadna waxay ahayd oo shacabka dowladda puntland shacabka reer puntland ganacsato ee culimo rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel inay muujiyaan walaaltinimada iyo midnimada iyo kalgacaylka ay u hayaan walaalahooda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo weliba reer xamar si gaar ah oo dhibaatadii cuslayd ay ku dhacday arrintaa inay muujiyaan iyagoo ka tarjumaya xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mahala jasadi alwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxuma in ay shacabkaasi ay tusaan reer puntland iyo dowladdoodaba iyagoo isku dhan in dadku soomaali ay walaala tahay inay mid tahay inay isku qalbi tahay inay isku naf tahay meel kastoo ay joogaan taasoo horseedi doonta haddii ilaha imnisaan rajaynayno haddii awal cogdadayay ay wax jiraan meesha inay ka baxdo walaaltinimadii iyo jiritaanka midnimada ummadda soomaaliyeedna si deg deg ah loo soo celin doono haddii ilaahay idmo wa jazaakum allahu khayran wasala allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin cafwan waxaan ilaaway deeqadan tii ugu horreysay ma aha waxaa soo horreysay deeq dawo ah waa tii labaad oo puntland iyo dowladdeeda ay soo shacabka puntland dowladdeeda ay soo gaarsiiyaan dadkii dhibaatada ay ku habsatay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد dhammaantii mas-uuliyiinta wasarada xildhibaanada culamaaudiinka saxaafadda rag iyo dumar asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale kadibna waxaan u mahad celinaynaa wafdigan qaaliga ah oo xagga puntland looga yimid oo mas-uuliyiin xukuumad iyo culummo ka kooban runtii waxaan una yimid inay fartiimo badan gudbiyaan fartiinta islaamnimada iyo soomaalinimada baa u horreysa nafciga ay sidaan iyo waxtarka ay sidaan oo xagga maalka ah waxaa ka weyn fartiinta kale ay sidaan oo xagga macnawiga iyo xagga walaaltinimada iyo xagga isku xidhnaanta ummadda ah oo aan rajaynayno insha allahu tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala uu ayagana ajir badan ka siiyo ummadda quluubtooda iyo iyo isku xidhnaanteedana ay u noqoto wax ay dheefsadaan ummaddu oo ummaddu maxaanku raahaa ii sheeg ay ka faa'iidaystaan marka fartiintaa faraha badan oo macnaha badan leh oo maaragtay intaasoo shay xambaarsan ayaan unid meeshaan inaan soo dhoweyno markuu idin soo dhoweynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala dhammaantiin idinka ajar siiyo aruurintaas iyo dadaalkaas iyo muujinta aa muujiseen waa aragtinimada soomaaliyeed ee macnaha ballaaran aa xambaarsan tihiinah kii lagu daydo allah ka dhigo saasoo kale insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaan maamul goboleeda kale inay ku daydaan runtii tallaabadaas ku dayashada mudan oo ummadda soomaaliyeed inay wakhtiga dhibaatada isku gurmato oo laisku dhiig yahay oo laisku dad yahay oo laisku daran yahay in la muujiya waajib diini ah weeye waajib wadani ah weeye waa waajib runtii aan maaragtay lama dhaafaana weeyaan marka dhammaantiin waxaan soo dhowaadan ay leenahay insha allahu tacaala maaragtay lacagta aa keenteen ajar baa ka helaysaan soo socodka ajar baa ka helaysaan dareenka waa ka weyn iyo waartinada la muujiyey ayaa runtii wax kasta ka weyn ilaahi subxaana wa tacaala idinka ajar siiyo kuwii isku duumoo is-anfacana allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin amaa bacd waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa guddigii ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee dowladda puntland cabdulaahi iyo culimmada iyo ganacsatada runtii kuwaasoo muddadii u dambeysay ilaa qaraxii maalintuu dhacay iskoyska afariyo tobanka soobe nagala shaqaynayey waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee ku degan deegaanka puntland guud ahaan siday uga qayb qaateen iyada iyo dowladda puntlandba deeqdii ugu horreysay oo na soo gaartay oo maalintii loo baahay qabay timi oo ahayd inay keenaan deeq dawo ah oo aan halkan kula gidoonnay sidoo kale maanta waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa wafdigan uu hogaaminayo wasiirku iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda waxaan leenaha walaala soo dhowaada waxaan halkan idiin sheegi doonaa insha allah in la samayn doono xaflad ballaaran oo lagu wareejin doono wixii ay soo ururiyeen oo kaalmo ah waxaan leenahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin shaqadaa qabateen ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo waxaan leenahay kusoo dhowaada caasimadda dalka runtii waxaad muujiseen arrin aad iyo aad u wanaagsan walaalnimo ah soomaalinimo ah ehelnimo ah diinteennaad sheegtay ilaahay wuxuu yidhi su naxariistaan idiin naxariistee shacabka reer muqdisho ee arrintan ku dhacday masiibadii ku dhacday idinkoo ka jawaabaya ayaad dhexda u xirateen walaalaheenna soomaaliyeed aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay meeshaa ka soo bixiseen ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinku bedelo annaguna waxaan leenahay soo dhowaada insha allahu tacaala hadda waxaanu joognaa garoonka aadan cadde waan idin soo dhoweynaynaa qalbi furan ku soo dhowaada waxaana insha allahu tacaala meediyaha iyo shacabka soomaaliyeedba u sheegi doonaa inay insha allahu tacaalaa aan u soo bandhigi doonno khayrkay noo sidaan walaalaheenna nooga yimi puntland walaalayaal soo dhowaadaan leenahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullah